wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa baaritaan ku samaynaysa nafaqada dhulka si loo ogaado tayada beerashada baaritaanka waxaa sameynaya shirkadda hoblabis waxaana lagu wareejiyey caro laga soo qaaday afar boqol oo goobood si baaritaan loogu sameeyo loona ogaado tayada nafaqada carrada iyo beerashada madaxa shirkadda hoblobis cabdilatiif xuseen siyaad ayaa ballan qaaday in shirkadda ay baaritaan ku samaynaysa carrada ay wasaaradda ku wareejisay isagoona sheegin beeraleyda soomaaliyeed shirkaddu ay wax badan ka caawin doonto si ay sare ugu qaadaan wax soo saarkooda taasoo maanta halkaan u dhimaanay oo wasaaradda nagu wareejinaysay caradan oo gaarayso afar boqol oo cara oo sambal ah oo laga soo kala aruursay tuulooyin kala duwan ee soomaaliyeed oo saddexda isteed shaqadaas oo ahayd muddo soo socotay wasiirkan waa ugu mahad celinaynaa iyo wasaaradda dhammaan shaqada wanaagsan ee soo qabatay haddaan shirkadda haddaan oo ahaa shirkadda hoblab group waxaan mar kale iyo mar saddexaadba aan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqono baaritaanada caradan oo aan capacity u leenahay si aan uga qayb qaadano horumarintaas iyo muxuu ahaa bahalka isheeg iyo wax soo saarkaas iyo xirfadii aan ku caawino dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdi xayir maareeye ayaa shacabka soomaaliyeed ku booriyey inay ku dhiiradaan tacbashada beeraha isagoona sheegay in carada lagu wareejiy shirkada laga soo qaaday afar boqol oo goobood oo kala duwan oo ku yaala gudaha dalka ujeeddada maanta aanu halkan u fadhino kulligayo annaka iyo kambanigan brivatka ee hoblabis oo ah kambani dowladda la shaqeeya laakiin brivate ah waxaa weeye inaanu ku wareejino hoblabis ama rajada baaritaanka haddii la fasiro aan ku wareejino carooyin laga soo qaaday dhulka soomaaliyeed beeraha ilaa afar boqol oo goobood oo ka tirsan dalka laga soo qaaday oo aanu doonayno inaanu baadhno caradaas nooceeda nafaqada ku jirta waxay ka kooban tahay iyo waxa ay ku habboontahay ama waxa ay ka dhiman marka laga fiiriyo xagga nafaqada aanu doonayno in la ogaado farxad bay noo tahay in dalkeenu uu leeyahay shaybaar ogaan kara sidaas oo caradaas noo ogaan kara oo shaybaarada caalamiga la tartami kara qiimeyn lagu sameeyey east africa standara aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay sidaa aad wada ogtihiin dalkeenu markuu burburay wax waliba waa ka burbureen xogihii la hayay oo dhan baa burburay dhaatooyinkii dowladdu haysatay dalkeeda ka haysatay noocyada kala duwan haddaanu ka fiiriyo dhinaca beeraha oo kale carrada ka haysatay degaamada kala duwan ka haysatay wuu burburay wasaaradda beeraha waxaa sharaf noo ah inaanu dib u soo celinay qoontaas inaan raadin